dumarkan ayaa wareejiyey hadiyado dhowr qayb isugu jira waxaana ka mid ah soddon iyo kow loor oo buskud ah labaatan kartoon oo timir ah laba boqol iyo siddeed xabo oo caagad aha biyaha lagu shubto afartan go'ayaal ah shan kiish oo raashiin ah oo isugu jira sonkor iyo bur waxay kaloo ay bixiyeen koobabka shaaha lagu cabo haweenka degmada kurtunwaarey ayaa ka waramay waxyaabaha ay bixiyeen waa dhownahay waxaana haddaana hadaan ku nool degmada kurtunwaarey waxaan bixin oo mujaahidinta aan ku taganay alaab iskugu jirta buskud oo ka kooban soddon iyo kow loor caagiro laba boqol iyo sideed xabo timir ayadana ka kooban labaatan kartoon oo timir ah waxaa kaloo ku jira agab koobab iyo maxaa la dhahay go-yaalo tiradooda ay gaaraysa afartan go cimaamado raashin ilaa iyo shan loor oon ugu deeqnay wiilasha mujaahidiinta buriska hor iskugu jiraan intaas ayaan ku saaciidayna wiilasha mujaahidiinta shucuurteena aad ayaan umuujinaynaa farxadeena waa boqolkiiba boqol maadaama wiilasha walaalehen aana garab taagannahay iyo hool maxaa adabyadana bixino caadado laba boqol iyo sideed xaba labaatan xabo oo timire kartoon soddon iyo kow loor oo buskud ah cimaamado koowad go-yo afartan xaba bur iyo sokor marka mar walba inaan mujaahidiinta garab istaagno intaa maku eko mar walbana inaa ola imaano maxay hayata garab taagaan maanta keliya maahan mar walba waa garab taagana wiilasha walaalehena mujaahidiinta garab inaan siino maxay hayata waxaan leenahay gaaladan ilaahi subxaana watacaala ha jebiyo ilaahi subxaana watacaala burbur xoogan dhanka kale qaar ka mid ah nabadoonada ayaa bogaadiyey haweenka hadiyadaha guddoonsiiyey mujaahidiinta jiida hore ku sugan gabdhahaas waa mahadcelinayn insha allahu ilaahay idankiis waxay filinaya allah siiya meeshii ka bixiyeen bedelkooda allah soo geliya camalka ay qabteenna ilaahay ha ugu qab waa ugu duceeyni waa ugu ammaan yihiin insha allahu degmadaha ammaan usoo jiideen shacabkaha ammaan usoo jiideen walaayada ammaan usoo jiideen insha allahu martadiina nafta hadii waana martida la jecel allah ka dhigo ilaahay idankiis ilaah baan anagana ku baryaynaa odayaaloodii aan nahay insha allahu qeybliba waxay ka qaateen wacyiga jiray hadda ilaahay waa kuu ruhaya dadka suufka hore jooga oo gaalada la dagaalamaaya insha allahu ay u kaalmeeyaan ilaahay yoomalqiyaamo ibana miisaankooda aan qarala haweenka degmada kurtuwaarey ma aha markii ugu horreysay ee agabyo ay ku wareejiso mujaahidiinta sufuufta hore kaga jira ka hortaga cadowga ku soo duulay wilaayaadka dalkeena